halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan muwjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitirban iyo hirarka f m-ka ee magaalooyinka geeska afrika qaarkood
fiidnimo wanaagsan dhammaan dadka hawada naga dhagaysanayo waa sabti bisha abrilna waa sagaal iyo toban sannadka labada kun iyo afariyo tobanka idaacadda waxaa si wada jira halkan idinka daadihinaya anigoo ah cabdilcasiis xuseen iyo maxamed colaad
waxaannu la qaybsannay fakarkanaga dibudhiska dalka iyo heshiisiinta iyo nabadaynta aad baana laku soo dhoweeyey fikradihii iyo arrimihii aan ka wada hadalnay oo dhanna waa isla meel dhignay hadda ka dambe waxaan rajaynaynaa in markaa wadashaqaynta gobollada iyo xukuumadda dhexe ay noqdaan mid hufan
kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh oo muqdisho ku noqday isagoo sheegay inuu ku soo guulaystay safarkii iyo shirarkii dib u heshiisineed ee uu ka dhex waday dhinacyadii isku hayay gobollada jubbooyinka
kaasina waxa uu ahaa kani tooron safiirka dowladda turkiga ee soomaaliya oo sheegay in dowladdiisu aysan joojin gargaarka dhaqaale ee tooska ah ee ay ku kabi jirtay miisaaniyadda dowladda soomaaliya safiirku waxa uu marti ku yahay barnaamijka martida mikrofoonka caawa isagoo ka hadlaya doorka dowladda turkiga ee soomaaliya iyo weliba arrimo kale barnaamijkaasina goordhow ayaad maqli doontaan
waxaan kaloo idiin haynaa waraysi aan la yeelannay maxamed cabdi afay wakiilka gaarka ah eegaad ee arrimaha soomaaliya barnaamijkii cawayska washingtonna waan idiin haynaa iyo qodobo kale balse marka hore wararkii caalamka
madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa sheegay in aanay jirin caqabad ku horgudban sidii caadi lagu soo celin lahaa xiriirka dalalka reer galbeedka iyo ruushka kadib markii xiisadda ka taagan ukrain ay madmadow gelisay cilaaqaadkii labada dhinac masar putin waxa uu sheegay in caadi kusoo celinta xiriirka labada dhinac uusan ku xirnayn oo keliya ruushka laakiin buu yidhi reer galbeedka looga baahan yahay inay qaadaan tallaabo middaa la mid ah oo kaga aadan wanaajinta xiriirkaasi hadalka masar putin ayaa waxaa sii daysay wakaaladda wararka ruushka oo soo xiganaysay waraysi uu siiyey telefishinka dowladda oo la sii daayey maanta oo sabti ah maamulka obama ayaa uga digay dowladda ruushka inay wajihi doonto cunaqabatayno dheeri ah haddii aysan ama haddii ay ku guuldaraysato inay adeecdo heshiis cusub oo caalami ah oo ku aadan arrimaha ukrain ama ciidamadeeda ay ka tallaabaan xuduudda bari ee ukrain laakiin hogaamiye ka tirsan maleeshiyaadka taabacsan ruushka ee bariga ruushka oo la yidhaahdo denis bushilin ayaa goor hore sheegay in heshiiska uusan iyaga qusayn kacdoonkana ay joojin doonin oo keliya ay joojinayaan marka dowladda ukrain ay xukunka ka degto
wararka ka imanaya dalka suuriya ayaa sheegaya in afar wariye oo faransiis ah oo lagu haystay dalkaasi muddo toban bilooda in la sii daayey wakaaladda wararka ee turkiga ee dogan ayaa sheegtay in ciidamada turkigu afartaasi wariye ay ka heleen meel ku dhow xadka dalkaasi iyagoo indhaha iyo gacmahaba ka xidhan wariyaashan faransiiska ayaa lagu qabsaday dhacdooyin kala duwan bishii juun ee sannadkii hore iyagoo markaasi ka soo warramayay colaadda ka socota dalka suuriya laba ka mid a wariyaashan ayaa u shaqaynayay raadiyooga yurub one halka labada kalena ay ahaayeen wariyaal madax bannaan madaxweynaha faransiiska francois holland ayaa soo dhoweeyey sii daynta wariyaashan isagoo sheegay in xaaladda caafimaad ee afartan wariye ay wanaagsan tahay
booliska kuuriyada koonfureed ayaa si rasmiya u xiray kabtankii iyo laba xubnood oo ka mid ahaa shaqaalaha dooni rakaab oo ku qarqantay dalkaasi arbacadii iyagoo loo haysto inay dayaceen rakaabkaasi baarayaasha shilkan ayaa ku eedeynaya kabtanka oo sagaal iyo lixdan sano jira iyo saaxiibadii inay ku guuldaraysteen inay gutaan waajibkii ka saaraa rakaabka doonida saaraa gaar ahaan kabtanka oo ka mid noqday dadkii ugu horreeyey ee doonida ka degay markii ay degtay doonidan oo lagu magacaabo sewa ayaa biyaha quustay iyadoo maraysay jasiiradda jindo iyadoo ay saaraayeen afar boqol lix iyo toddobaatan qof oo rakaaba saddex iyo soddon qof ayaa ilaa iyo hadda la xaqiijiyeyna ku dhinteen shilkaasi iyadoo laba boqol iyo toddobaatan kale oo u badnaa ardayda dugsiyada sare oo doonida saaraa la la'yahay raq iyo ruux
laanta af soomaaliga idaacadda v o eda ayaad naga dhegaysanaysaan oo magaalada washington idinka baaqaysa ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed ayaa sheegay in safarkii uu ku tegay magaalada kismaayo uu guul ku soo dhammaaday isagoo galabta ku noqday magaalada muqdisho ra-iisul wasaaruhu wuxuu sheegay in meesha laga saaray mugdi ka dhex jiray xukuumaddiisa iyo weliba maamulka halkaasi ka jira ra-iisul wasaaraha iyo wafdigu hogaaminayay ayaa kismaayo u tegay si ay u siimba qaadaan heshiiskii adisababa waxaana la sheegayaa in ay heshiis dhex dhigeen dhinacyada isku haya gobolada jubbooyinka inkastoo bare aadan shire korneel bare aadan shire oo ka mid ah hogaamiyaasha jubbooyinka isku haya uu isagu diiday islamarkaana kasoo horjeestay qorshaha ra-iisul wasaaruhu halkaasi ka waday waryaheena xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan ku saabsan ra-iisul wasaaraha oo muqdisho ku noqday wuxuu kasoo diray muqdisho ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho kadib markii ay soo dhammaysteen howlo shaqo oo muddooyinkii ugu dambeeyey ay ugu maqnaayeen magaalada kismaayo ee xarunta maamulka ku-meelgaarka ee jubba ra-iisul wasaaraha ayaa markii uu kasoo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waxa uu halkaasi kula hadlay qeybaha kala duwan ee warbaahinta waxaana uu si kooban uga warbixiyey safarkii uu ku tegay magaalada kismaayo oo uu xusay inuu ahaa mid si guulah kusoo dhammaaday waxaan ku soo noqonnay magaalo madaxda xamar aniga iyo wafdi ballaaran oo muddo ka badan siddeed casho fadhinay magaalada kismaayo aad iyo aad iyo aad baan ugu faraxsannahay safarkaas xaqiiqda waxaa weeyaan wuxuu ahaa safar guuleed waxaanu tagnay magaaladaas oo horumar wanaagsan uu ka socdo waxaanu la qaybsannay fakarkanaga dibudhiska dalka iyo heshiisiinta iyo nabadayn aad baana lagu soo dhaweeyey fikradihii iyo arrimihii aan ka wada hadalnay oo dhanna waa isla meel dhignay hadda ka dambe waxaan rajaynaynaa in markaa wadashaqaynta gobollada iyo xukuumadda dhexe ay noqdaan mid hufan oo isqabsiya dalkeennu wuxuu u baahan yahay midnimo wuxuu u baahan yahay heshiisiin wuxuu u baahan yahay horumar intaasayna ahayd intii aanu u tagnay magaalada kismaayo ilaahina ugu soo guuleeyey ra-iisul wasaare cabdiweli ayaa dhanka kala sheegay in muddadii uu ku sugnaa magaalada kismaayo uu kulamo kala duwan la qaatay qaybaha bulshada ee magaaladaasi waxaana uu tilmaamay in halkaasi uu ka soconayo horumar aad u wanaagsan iyo dib u heshiisiin waxaana uu qeexay in maamulka iyo bulshada magaalada kismaayaba ay diyaar u yihiin ka qayb qaadashada dib u dhiska dalka iyo hirgelinta nidaamka federaalka waxaanu la kulannay bulshada qaybaheeda kala duwan dumar rag qaybaha kale bulshada ganacsato dhammaantood waxay runtii u taagan yihiin in dadku midoobo in dadku heshiiyo in dalka dib loo dhiso in la wada shaqeeyo ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed iyo wafdigiisa oo muddo ka badan siddeed casho ku maqnaa magaalada kismaayo ayaa muujiyey yididiilo iyo rajo wanaagsan oo ku wajahan meelmarinta nidaamka dawliga ah oo ka jira deegaanada jubbooyinka waxaana uu xusay in tegistiisii magaalada kismaayo ay albaabada u furtay horukac iyo waxwadaqabsi u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka ku-meelgaarka ee jubba xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhinaca kalena shirarka kismaayo waxaa ka qayb galay oo ka mid ahaa wafdiga ra-iisul wasaaraha maxamed cabdi afey ergeyga gaarka ah ee gaada ee soomaaliya caashe ibraahin aadan caashicuud oo qadka taleefonka ku waraysatay ayaa ugu horreyn weydiisay bal inay isu keeneen dhammaan dhinacyadii isku hayay gobollada jubbooyinka iyo in kale
may horta aan kuu sheega horta laba koox umaana tegin anaga heshiisiintooda waxaad og tahay shirkii adisaba agreement waxaa saxeexay dowlad goboleedka meelgaarka iyo jubba iyo dowladda federaalka ayaa saxay markii ay kusoo xidheen adisaba waxyaalo fara badan ayay u baahnaatay shirkaas in laga hergeliyo islamarkaasna waxaa dhacday iyadoo shirkaas la tix raacayo inay dowladda soomaaliyeed iyo madaxweynaha hogaaminaya inay tagaan kismaayo haddana u tagay axmed madoobe muqdisho halkaa muqdisho ayaa markaa waxaa lagu saxiixday heshiis haddana juba administration iyo door kale oo maaragtay juba administration deganeed ilaa iyo waxu malaynaya lix xubnood inay ahaayeen marka lixdaa xubnood ilaa iyo shan xubnood waxay ku sugnaayeen hadda kismaayo markuu ra-iisul wasaaraha aadayn hal xibin ayaa markaa ka maqneed oo shirkaasi kismaayo markaa imaanin annaguna marka runtii waxaan u tagnay inaan dowladda ka caawino si shirka loo hirgelin lahaa sideedabana dib u heshiinta soomaaliya hadda hogaanka waxaa leh dowladda soomaaliyeed igaadna male beesha caalamkana ma leh marka dowladda soomaaliyeed in la caawiyo si heshiisyada ay gasho ay u suurtageliso dadkan ay nabad u helaan ayaan u tagnay marka umaana tegin inaan laba kooxood keli wada heshiina in shirka guud ahaan arrimihii adisababa lagu soo heshiiyey in la meel mariyo ayaa u tagnay waa gartay waxaad ii sheegtay in hal xubin ma ahana shantii xubnood oo kale ay joogtay halka xubin ee ka maqan waxaan u qaatay inuu yahay bare hiiraalam saasa haa waa bare weeyaan isaga wuu ka maqnaa waanan de dowladda soomaaliyeed ayaa u taclaan og tahay arrimahaas inay kulligood la wada hadasho gobashana ay keenta annagana teni waa facilitation ila annaga shirka maana hogaaminayn shirka waxaa inay hogaamisaa rabaa dowladda soomaaliya waa gartay mudan cafey waxay warbaahinta qaar sheegayaan ama wararka v o a soo gaaraya waxay yihiin in adiga oo igaad matalaya oo wakiilna uga ah soomaaliya in aad ku hanjabtay cid alle ciddii ka hor timaada heshiiskan meesha loo yimid in tallaabo laga qaadi doono horta taa ma jirtaa marka hore maya maya heshiiska keli ma aheen annagu waxaan bixinaynay mowqafka guud ahaan aan ka qabnaa arrimaha soomaaliya heshiiskaa keli ma aheen guud ahaan cid walbo hadda isku dayda runtii inay hor istaagto ma caqabad ku noqoto dowladnimada iyo qarannimada soomaaliya haddee inaan laiskugu tago oo caalamka maaragtay intay laiskugu tago oo tallaabo rasmi laga qaaday waxa weeyaan waa mid annagu ummadda aan horaan u sheegnay soomaaliya ku nool haddana aan ku celinayni marka kismaayo kelima aheen guud ahaan soomaaliya ayaan ka wadna ma garan laakiin tan hadda aad kismaayo u tagteen oo dowladdan aad gacanta ka siinayseen idinkoo igaada dhinacyadii meesha joogoo dhan bare hiraal oo kale xubin muhiim uu ka yahay marka la fiiriyo magaalada kismaayo oo kale waa dadkii soo maamuli jiray ee jooga ma ka dhaadhiciseen bal in marka hore horta gogashii la yimaado wixii la qabo halkaas lagu sheegto garta halkaas lasoo dhigo wadada dee sidaad sheegtay waa xubin muhiim uu ka yahay odaysoo maaragtay wasiirkii difaaca soomaaliya ayuu ahaa dowladii kumeelgaarkeed ayuu maaragtay howlo badan kasoo qabtay xildhibaan buu ahaa ixtiraamkiisu wuu mudan yahay marka anagu laakiin hadda tagitaanka meesha aan u tagnay jadwal uu digtay prime minister oo anagii iyo safiirka etoobiya aan ku hogaaminayno oo jadwalka aan ku caawinaynay ayuu ahaa marka de taasi marka waxay macnaheeda tahay ninkii dowladda soomaaliyeed program ee wadata runtii diidan soomaaliyana loo dhiso inay dowlad maamusho marka waad garan kartaa de waddankan waa inay dowlad ka dhalato mase inay dowlad loo diiday waay marka cid walba aan u arkeen inay dowladda diidayso annagu ma nihin laba dad oo dowladda iyo u kala dabqaadaya shacabkeeda haddaan si toos oola safarayna waxaan si toos oola safarayna oonan ka xishoonaynin jiritaanka dowladda oo iyo oo oo dowladda soomaaliyeed hadda ay hogaaminaysa president xasan uu hogaaminayo prime ministerka kuwaasaan si toos oola oola safarayna ma aha inaan u kala garqaadayna shacabka soomaaliyeed waana in loo sheegaa ma ogtahay ummadda weli waxay u dhimsan yihiin in waxay moodayaan inay soomaaliya weli dowlad taam ayna ka dhalin dowladda dowlad kumeel gaar ma aha marka sidii keliya loo xoojin kara waa in la garab istaaga marka annagu laba qolo maana wada heshiinaynin dowladda soomaaliyeed mowqafkeeda unbaa mar walba tala taagan in la ergeliyo hadda waa kusoo kala tagteen magaalada kismaayo maxaad la soo noqoteen oo guulo ah oo la taaban karo oo ku saabsan dhinaca dib u heshiisiinta iyo in dhibaatooyinka taagan bal la qaboojiyo oo xal loo helo runtii walaal ra-iisul wasaaruhu anigu aad baan ugu hambalyeynayna siduu ugu dhabar adkeystay wuxuu meesha kala kulmay horaanna umaanan aragba runtii soomaalidu nin geesinimadaa leh oo arrintan siduu hadda isagu ugalay u geli karay umaana loomana muuqanin hadda ra-iisul wasaaruhu wuxuu sameeyey dadkii magaalada joogay ayuu walaaleeyey meeshii nidaamkii ka dhisnaa iyo shacabkii ayuu maaragtay mideeyey intii soo hartayna oo hadda maaragtay waxyaala qaarkood farsamay u baahan yihin wixii farsamada soo baxdayna guddiyaal ayaa loo sameeyey annagana cid kaloon kala hadlayna soomaaliya ma jirto haddaan igaad nahay haddaan beesha caalamka nahay hal shaksi oon soomaaliya arrimeeda ka weydiinayna ma jirto ay ahayn dowladda soomaaliyeed iyo nidaamkay dowladda rabto marka haddee way soo dhamaatay shirarkii imbagaadi oo lagu wada dibheshiinta soomaaliya oo wolodska la iskugu keenayo oo dowlad loo dhisayo soomaaliya tii way dhamaatay hadda dowladda ayaa rabaa programation inay fulisho ka hor hormuudna u tahay maaragtay ma dib u heshiinta marka waxaan arkaa ismaayo inta cashoon joognay inay dib u heshiinta runtii tallaabo xoog leh ra-iisul wasaaraha u ka qaaday wax fiicanna way ii muuqdeen anigana waxaan rajeynaya in lasii wadi doono
kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdi afey ergeyga gaarka ah ee igaad u qaabilsan arrimaha soomaaliya caashe ibraahim aadan ayuu qadka teleefonka ugu warramayey weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o e toos idinkaga imaaneysa magaalada washington dhegeystayaal haatanna waxaa idinku soo maqan barnaamijkii martida microfoonka cabdulcasiis cusmaan ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijkeennii martida mikrofoonka toddobaadkanna barnaamijkeenna martida mikrofoonka waxaa marti iigu ah safiirka dowladda turkiga ee soomaaliya ambasador kani toron oo ku sugan magaalada muqdisho safiirka oo khadka taleefanka ee magaalada muqdisho aan ku waraystay ayaa bal waxaan ugu horreyn weydiiyey inuu faahfaahiyo wixii dowladda turkiga ku dhaliyey in ay ku lug yeelato howlana ka bilowdo dalka soomaaliya Uh, the 2011, uh, there was, uh, you know, this, uh, the big problem here in, uh, in particularly in South Central. However, sanadkii labada kun kow iyo tobankii bartamaha iyo koonfurta soomaaliya waxaa ka jiray dhib waxaa ka horreeyey sanadkii labada kun iyo tobankii in turkiga uu abaabulay shir ay soomaalidu lahaayeen halkaa oo aan ka bilownay inaan la shaqayno dowladdii xilligaa ee ku meelgaarka ahayd markii ay abaartu ku dhufatay soomaaliya sanadkii labada kun kow iyo tobankii ra-iisul wasaaraha turkiga rajeb dayib erdogan ayaa sagaal iyo tobankii bishii agost booqasho taariikhiah ku tegay soomaaliya wuxuu booqday muqdisho isagoo ay weheliyeen xubno ka mid ah qoyskiisa saraakiil sarsare wasiirro iyo saraakiil qaabilsan arrimaha gargaarka iyo horumarinta marka laga soo tago booqashada oo dhiig joojin ahayd hadafka kale ee uu ra-iisul wasaaruhu ka lahaa wuxuu ahaa sidii uu indhaha caalamka ugu soo jeedin lahaa soomaaliya booqashada kadibna dalka turkiga waxaa ka bilowday olole xoogan oo deeqo loogu ururinayo soomaaliya muddo bil ah gudaheedna shacabka turkiga waxay u ururiyeen soomaaliya deeq gaaraysa laba boqol oo milyuun oo dollar Een, safir dadka dhaliila howlahaad ka wadaan soomaaliya waxay leeyihiin arrintu way ka weyn tahay gargaar oo turkigu wuxuu leeyahay dana ganacsi iyagoo markaasi farta ku fiiqaya een, qandaraasyada turkigu ku lug leeyahay ee ka socda garoonka diyaaradaha ama dekedda marka maxaad arrintaasi uga jawaabaysaa aid is a temporary issue. You know, for me, for what I'm thinking is that best aid is trade.
gargaarkeennu wuxuu noqonayaa uun mid ku meel gaara oo soomaalida u diyaariya inay dhibaatada gacmahooda uga baxaan oo aan kala shaqayno horumarinta dalkooda iyo noloshooda anigu waxay la tahay in dal dhan aan weligiis la quudin karin waana sida ay qabto mahmaada reer jabaan ee odhanaysa qof baahan intii aad siin lahayd xabad kalluuna waxaa ka wanaagsan inaad barto sida loo jilaabto kalluunka inkastoo aanan weli soo gebagabayn wejigii gargaarka haddana waxaan ku dhinac wadnaa horumarinta waxaa duulimaad ka bilowday muqdisho shirkadda turkish airlines waxaan wadnaa qaarna aan dhammaynay dhismaha jidadka waxaa kaloo aan wadnaa horumarinta waxbarashada oo aan ugu dirnay ilaa iyo laba kun oo arday oo heer jaamacadeed ah dalka turkiga waxaa kaloon wadnaa horumarinta caafimaadka inagoo dhisnay cusbital iyo xarumo caafimaad oo casri ah waxaa kaloo aan aaminsannahay in dadka soomaalida ay yihiin dad howlkarah oo ku fiican ganacsiga marka aan ka caawinno sare u qaadista ganacsiga oo ganacsato ka socota turkiga indiya iyo shiinaha iyo meelo kale ay maalgashadaan waxaan isleeyahay soomaaliya way ka baxaysaa dhibaatada Een, safir hay-adaha gargaarka ee iyaguna soomaaliya ku howlani waxay eh, ku doodayaan inaydan la shaqayn oo howlihiinnu ay idinkuun gaar idin yihiin maxaad doodaasi uga jawaabaysaa I think this is unfair. Uh, uh, if they think really thi- this, it's very unfair. First of all, we've arrintaasi xaq ma aha haddii ay sidaasi u maleeyaan marka ugu horraysa annagu howlaheenna si toosa ayaan halkan uga wadnaa innagoo xidhiir toosa iyo wada shaqayn la leh dowladda soomaaliya laakiin hay-adaha badankood waxay fariisamo ku leeyihiin nairobi sagaashan boqolkiiba wakhtigii ay ku bixin lahaayeen waxqabad waxay ku bixiyaan kulamo tobanka soo haray ayay un dhaqdhaqaaqaan annagu taa ayaan cagsi ku nahay sagaashan boqolkiiba hawsha ayaan faraha kula jiraa ma doonayno inuu wakhti nooga lumo safarro aan ku tagno nairobi waxaan ugu baaqaynaa dhammaan hay-adaha inay gudaha soomaaliya yimaadaan oo ay ka shaqeeyaan sideenna oo kale Een, sidaan la socono safir een, eh, dowladda turkigu waxay dhexdhexaadinaysaa een, eh, soomaaliya iyo somalilan waxaana weli socda wadahadallo labada dhinac u dhexeeya marka halkay marayaan wadahadalladaasi iminka um, talks are going okay. You know, this new round will be in Turkey, 28th of uh, April, inshallah. Um, wadahadalladu si wanaagsan bay u socdaan wareeg cusubna wuxuu ka dhici doonaa turkiga sideed iyo labaatanka bishan abriil haddii uu ilaah yidhaahdo maadaama ay labada dhinacba dano ka leeyihiin wadahadalladan ilaa iyo haddana horumar ayaa laga gaaray inkastoo uusan sidaa usii buurayn laakiin wax weliba inay xalismaan kama filayn awalba laba kulan iyo wax la mid ah wakhti ayay qaadanaysaa laakiin waxaan hubaa marka xal loo helo dhibaatooyinka ka jira koonfurta iyo bartamaha soomaaliya xalka guud ee soomaaliya oo somalilanna ay ku jirto wuu iska imanaya dadka dhaliilaya wadahadalladan somalilan iyo soomaaliya ee idinku dhexdhexaadinaysaan waxay ku doodayaan wadahadalladan ma laha wax nuxura oo keliya uun waxaa diiradda la saaraya in la wada hadlo maxaa dadka fikirkaasi qaba u sheegi lahayd Uh, this is actually again, you know, this uh, um, uh, unfair because you know, the, since we started, sidaa in loo dhigo xaq maaha waayo tan iyo markii aan bilownay dadaalkan labada dhinac waxay ku heshiiyeen in maamulkii hawada laga soo wareejiyo nairobi oo hargeysa loo soo wareejiyo waxaa kaloo ay safgarad ka gaareen in la cambaariyo dhibaatadii ay geysatay xukuumaddii milatariga ahayd ee soomaaliya sideetamaadkii waxay la tahay in dadku ay jeclaan lahaayeen in xal deg dega la gaaro taasoo aan suurtagal ahayn waxa socdaa waa tallaabooyin kalsooni dhisida oo aan ku rajo weynahay inay midho dhalaan gooray ahaataba waxaa tahay safiirka keliya ee ka socda wadamada waaweyn oo safaarad een, ah, ku leh gudaha magaalada muqdisho Een, sidoo kale waxaa jirta eh, in diyaaradda een, ah, eh, shirkadda diyaaradaha ee turkish airline iyaduna ay duulimaadyo ku tagta magaalada muqdisho marka bal waxaad nala wadaagtaa sirta arintan ka dambeysa I think the, I can give you two secrets. Secrets. One is that sincerity. Okay. The second one is courage. First of all, you need to be sincere, and then waxay la tahay in arrintaasi ay laba waxyaabood salka ku hayso mid waa daacadnimo midda labaadna waa dhiiranaan marka hore waa inaad daacadnimo muujisaa dadkuna way ku arkayaan daacadnimadaada inay dhab kaa tahay inaad gargaarto walaalaha marka halkan waxaan u joognaa inaan dhibaatada la qaybsanno walaalaheen oo aan ka caawinno sidii ay uga bixi lahaayeen runtii dhiiranaanta daacadnimada ayay ka dhalataa waad og tahay weeraro kala duwan ayaa nagula soo qaaday kuwaasoo aan marnaba hor joogsan shaqadeenna hal maalin baa allaha ka dhigay soomaaliya waxay ka kooban tahay gobollo badan een, dadka qaarkood ayaa waxay sheegayaan in howlaha gargaarka iyo mashaariicda kala duwan ee turkigu ay wadaan ay keliya ku kooban yihiin magaalada muqdisho Een, maxaa ugu wacan arrintaas actually in the beginning, yes, of course, you know, there's a fire. You know, we in the beginning we wanted to, you know, this uh, extinguish the fire. Fire runtii was- bilowgii ujeeddadeennu waxay ahayd inaan dabkii ka socday muqdisho wax ka diminno waa runta markii hore qorshaheennu xamar ayuu xoogga saarayay laakiin hadda waxaan go'aansannay in meelaha kale ee guud ahaan soomaaliya aan wax ka qabanno oo aan mashaariicdeenna horumarin ku baahinno sida somalilan puntland dhowaanna waxaan go'aansannay inaan cusbitaallo ka dhisno meelo ay ka mid yihiin kismaayo beledweyne baydhabo iyo garoowe dowladda turkigu een, safir waxay joojisay taageeradii een, dhaqaale ee tooska ahayd ee dhinaca miisaaniyadda ay ka kaabi jirtay een, dowladda soomaaliya laakiin wasaaradda arrimaha dibadda ee turkigu waxay sheegtay in dib loo bilaabayo marka ma bilowdeen dhaqaalihii aad siin jirteen dowladda soomaaliya Actually, it was not right. We did not stop. You know, in the beginning, aslanba sax ma aha arrintaas waad og tahay mashaariic kasta miisaaniyad ee qarash lagu talagalay ayay ku socdaan labada kun iyo saddex iyo tobankii ayuu naga dhammaaday bajedkii aan sanadka ugu talagalnay dowladda soomaaliya haddana sanadka labada kun afar iyo tobanka ayaan go'aansannay inaan dib u siino kaalmadii dowladda aan siin jirnay waxaan kuu sheegi karaa in dowladda turkiga ay siinayso shan iyo labaatan malyan oo dollar lacag gaaraysa oo lagu kabayo miisaaniyadda dowladda sanadkan labada kun afar iyo tobanka marka guud ahaan marka la eego intuu leegyahay kharashka guud ee ay dowladda turkigu ku bixisay een, howlaha ay ka wada gudaha soomaaliya um, so far we have spent around 350 million dollars.
ilaa iyo hadda waxaan qarash garaynay oo soomaaliya nooga baxay saddex boqol iyo konton malyan oo dollar Een, safir sidaan la soconno waxaa jiray weeraro lagu qaaday bartilmaameedyo turkigu leeyahay gaar ahaan een, ah, safaaradda turkigu ku leeyahay magaalada muqdisho oo ah, bishii december ah, sanadkii hore ururka al-shabaab ah, la sheegayo in ay weerarkaasi ka dambeeyeen intay leeg tahay marka halista iyo hanjabaadaha idinka imanaysa ururka al-shabaab Actually, you know, this, they are. Uh, uh, they always say that Turkey is our enemy because it's hore ayay shabaabku u sheegeen in turkiga uu qayb ka yahay neto oo uu cadowgoodu yahay waxay aaminsan yihiin in inkastoo turkiga uu yahay dal muslima haddana uu ka shaqeeyo danaha masiixiyiinta sidaa daraaddeed hanjabaaduhu waa kuwo mar walba naga soo gaaraya kooxda al-shabaab waa tahay Een, safir markii aad ah, soomaaliya timaadeen saddex sano ka hor een, sawirka ururka al-shabaab ay idinka haysteen wuu ka duwanaa kan imika marka xilligaasi ma isku daydeen eh, idinkoo eh, ka faa'iidaysanayay een, aragtidii ay idinka qabeen ururka al-shabaab inaad bal dhexdhexaadinuun een, ka dhex bilowdaan dowladda soomaaliya iyo ururka al-shabaab You know, we had uh, some uh, mediation uh, efforts. Um, haa way jiraan dadaallo aan isku daynay inaan ku dhexdhexaadinno dowladda iyo qolyaha quyar socodka ah ee ku jira al-shabaab waxaan xiriir la samaynay xasan daahir aweys laakiin dadaalkaasi ma shaqayn waayo waxaan ogaanay in qolyahaasi laga tiro badan yahay oo ay halis ku jireen runtii waxaa dalkan caqabad ku ah qolyaha xag jirka ah waa tahay maxaad jeclaan lahayd markaa oo fariina inaad iminka u dirto een, eh, ururka al-shabaab you know, um, I don't think uh, they will get any uh, any message from me. Um, u malayn maayo in fariin iga socota ay qaadanayaan laakiin waxaan dhihi lahaa oo keliya inay dagaalka joojiyaan oo ay ku soo biiraan hannaanka siyaasadda si nabadgelyo ah waxaan u malaynayaa in dhiigga dadka oo la daadiyo aan lagu gaari karin ahdaaf siyaasadeed waa gartay En, safir muddo eh, saddex sano ku dhowba soomaaliya iminka en, waad joogtaa wax badanna waad la socotaa marka la eego dhinacyada siyaasadda iyo waxa ka socda haddii aan ku weydiiyo maxaad ku qiimeyn kartaa xaaladda si- siyaasadeed ee soomaaliya ma kula tahay in soomaaliya ku socoto wadadii saxda ahayd um, actually, it's on the right direction. Yes, you know, Parliament is working, and government is working.
haa wax weliba waxay ku socdaan jihada saxda ah baarlamaanku wuu shaqaynayaa dowladduna way shaqaynaysaa kufaakacyo way iska jiri karaan laakiin siyaasad ahaan horumar ayaa socda ugu dambeyntii safir en, um, haddaan ku weydiiyo rajadaada en- en- en soomaaliya muxuu turkigu ka rajaynayaa en, soomaaliya shan sano kadib You know, my dream of Somalia is uh, be, uh, uh, Somalia uh, will be a, a regional star. Actually, Somalia is. is- riyadaydu waxay tahay in soomaaliya ay noqon doonto waddan hormuud ka noqda gobolka waayo waxay ku taallaa meel istaraatiiji ah waxay leedahay kheyraad dabiici ah iyo shacab maskax furan oo howlkar ah soomaaliya waxa ka maqan oo keliya nabadgelyo haddii nabad ay hesho soomaaliya shaki igama jiro in riyadaydu ay dhaboobayso haddii soomaalidu ay isku daydo inay wax weliba ku gaarto siyaasad oo qoriga meel la iska dhigo waxaan ugu baaqayaa soomaalida inay ka shaqeeyaan horumarinta dalkooda oo ay meel iska dhigaan siyaasadda qabiilka ku salaysan oo ay qaataan mid qarannimo aad iyo aad baad u mahadsan tahay safir inaad waraysigana siisid barnaamijkan martida mikrofoonkana aad ka qayb geshid Thank you very much.
kaasi waxa uu ahaa safiirka dowladda turkiga ee soomaaliya kani toron oo marti igu ahaa barnaamijka martida mikrofoonka ah ee toddobaadkan waxaan u mahad celinayaa saaxiibkay maxamed colaad xasan oo barnaamijkan isaguna ila soo jeedinayay intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waa cabdulcasiis xuseen oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
waagaag halkaad weli nagala socotaan wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington haatana dhegeystayaal waxaa idin kusoo maqan barnaamijkii caweyska washington saare cidla nuur ayaa inoo haysa
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal barnaamijkeenna caweyska washington qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah jacaylkii tahriibay waxaa kaloo aad maqli doontaan riwaayaddii xuud baa liqay jacaylkii iyo heesihii uu ka qaaday fanaanka salaad derbi waxa aan ka maqnayn sheekadii adeegta oo caawo meel xasaasiya maraysa iyo qodobo kale waa caawo iyo caweys inkastoo ay soomaalidu badi qaxoonti ku tahay wadamo badan oo caalamka ku yaala haddana waxaa la yidhi waa nin iyo waagii waxaa caawa aad iiga qosliyey wiil soomaaliyeed oo weliba hal abuura oo ku sugan xeryaha qaxoontiga ee dhadhaab oo sheegay in jacaylkiisii ka tahriibtay isna qalbiga ka dhoofay balse xerada qaxoontiga ee xarar dheer haatan ku sugan cabdilaahi jawbo kusoo dhowo barnaamijka caweyska washington ugu horeyna magacaaga iyo meeshaad joogta noogu bilow magacayga oo kaban waa awaan cabdulaahi aadan jowbo halkeed ka soo hadlaysaa jawbo waxa aan dhex joogaa qaxootiga dhadhaabeed gaar ahaana dhagaxley dooniga laquutana w s d iyo waxa dhiibo ka emay dadku igu dhahayaan xeryahaba dhammaantood dhanka nolosha waa isku mid looma dhoofi karo meel lama dhaafo xagar dheer dhallinyariyo waayeel jeelda ka bannaan bay dadku wada dhex jiifaan aqal dhibicda roobka iyo dhaxanta iyo qabowga iyo dheelka aad ku geliso dhisan meesha kuma yaal sida caawa oo kale nagu dhacayo ee roobka nagu daayo gulikooti dhooqaha marka daadku dhinacyada kaga soo dhirbaxana kugu soo dhacaya hoy laga dhigtaayo dhowr sano ku noola waate cabdilaahi aniga iyo dhegaystayaashuba weli waxaanu dhegta u raaricinaynaa qisadii jacaylkae adiga kusoo martay sheekada gabadhan jeclayn baa beri waxay tii waa taariibnaawo ay isku taariibine isaga jooga badan dadkay liqbaayo waa lagu baaba'ayo ama kadib ilaahay amarkii waanadaydii may solosiin waxaan ku bilaabayaa waanadii aan ku yidhi gabadha waa taa waxaan idhi sida adan nin tegayo badweyn laashku kuula caariyey oo uu yaxaas cunay ayaan ku cabsanayaaye carradaada joog gabadhii hayas carqaladayne dumar carab u tegay faadumay ceebahood badane kuwii horaba cuud sooma dhaqan diinna caasiye ee shirarkaaba laga caayaya arcalaafka daayo walaal calafka imaanso anigana cidliya caashar iyo cadow ha ii loogin oo caawa waa ladanaa hayna kala caydhin baan ku dhahay caawa waan lada nahee hayna kala caydhin ahaa gabadhii ma qaadatay markaa taladaadii may ilaahay ma kala sinin iska socotay oo tagti markaasaan haddana mid kale ka daba tiriye waxaan idhi jacaylka sideen idhah mhm silaabta kalluunka iyo jirjirka doonyaha badiyo mhm maraakiibta jaad kastaba jambiga moogu sixira dadii hawela jaarka ee jidaadkayga tahayo mhm intaba aanigaa jeclayn sideeya waxay haboon dariskiiyo dadkii baan qabsaday waa taa aan ku idhi tala keenade haddii kale wallahi waan ka daba taariibaya hadaydaan jawaabi siin anaa la jahaadayo badaan u jibaxaya la-aanteed ma joogi karo jeeron helo joog harkii jirada imaadaynayso jidkeegu lagnaanba waan baan ku dhahay da maxay keeneen horta de anigu qaxootigan joogay dabateena dad qo- dabada ka yimid baa jiray oo xogay dee macnaha jeerkooda uu buurayay mogtahay waa taha gabadhii aan jeclaaday baa niman bay dabada ka yimaadeen bay waaba igu qabsadeen ba way dhoof iyo falay iyo waa loo fududaynaya buufiskaa loo fududaynaya waxaygaas iyo waxbaan maqlay waa taha markaasa dee fanaaniintu waxay awaanintu waxay qaar dabayshay dirsadaan qaar waxay dirsadaan shimbiraha shimbir yahay dabayl iyo gorgor iyo galayl iyo waxaas wada makasa waa taha markaasaan siri wallahi faras baan weli dirsan baan umalaynaya qolyahan awaaninta markaasaad faraskii hawlgelisay faraskii baan hawlgeliyey waa taha waxaan dhahay intaan faakisyada iyo fooneeyayaasha iyo facebook qoraalka iyo fariimaha gudbinaya farsamada casriga iman wax kastoo la fuulo dadka meel fogayaba adigaa u fiicnaa fardihii darwiishka ee finilamoodiyo farasiyo hoygaadhsi farduus bay ga tegayso yartu waa falay suge bisha february iyo afril baa la filayaa inay fiilan aadeen ama faran ma haystee nacsal aadmiga fadqalaliyo fawdo lagama waayo nacsal igu falay baa ila ficilsamaaye farasiyo hoygaadhsi faaduma iga tegayso gabadhaan filaayay faasigiyo lagdheera baan ka fiirsanayay xalay xalay jiidkii lala tegay waa taha farasiyo gaarsii firfircoonidaada aan ka faa'iidaystee dusha ii filaasho sida falaga ila duun caawa wafirkeeda dhaankaali aan filisay faraskaasaan ka dirsaday oo faraskii markaa ma ku qaado ma ku geeyo gabadha agteedii alla muxuu geeyey me me faraskii wuxuu ka bixi waayo waa taha markuu marayo webiga mhm taana riifo markuu maray webigaasaana lagu qab markaa imika xeradii dhadhaabaad xilligaa dhex iska dhex fadhidaa dadhaa baan xilligaa iska dhex fadhiya markaasaan waxaan ku yidhi haddana inan yahay daraadaa hurdada diida waayada adigaan ku doondoonaya duhur dharaare dahab dahab lugay sidaa tahay ayaan kugu dawariya dantaydiba kugu seegada daayac baan ahay sariir lagu dekeeyey haddaad dabaqee fuulayso kuma seexda derin oo furaash daayay hadankiisa kartay dugay kasoo dhoofay oo daasad lagu keenay oo duuga oo foolxun taa dabada i yaal waxaan u daalayo een ulardayoobayo ee aan u degi waayo waa adi daraada degdeg igu soo noqo walaal ha iga soo daayo daayo ama daadica shaqaadin waa istabaroone istabaroone waan ku dhahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay jawbo weli dhegaystayaal waxaa inoo soo socda qaybtii saddexaad ee waraysigii fanaanka weyn salaad derbi balse aynu milicsanno sheekadii taxanaha ahayd ee adeegto oo caawa sidaan horeba idiinku sheegay meel aad u xasaasiya maraysa waa kan xasan kaafi qoyste oo halkii toddobaadkii hore aynoo taagnayd inooga amba qaada
maryan waa lagu soo kordhay waxayba la yaabtay ninkan iyada la weynaa oo ilmaynaya hoosteydana yiil intay wax kale ka fakari lahayd bay inta baryadiisii ka yaxyaxday lacagtiina ka qabatay waxay tidhi anigu haddaad ballantaad qaaday oofinaysid anna waan qaaday weli xishood iyo gabarnimuu wejigeeda la ciirayay hadalkaas markay lahaydna iyadoo foorartay dhulka faraha marmarinaysay hadba intay daymo gaaban soo daysay haddiiba isha laabaysay hagoog yarna isku sii owdaysay cabdi baa farxad ooyi gaaray maryan markay jawaabtaas siisay isagoo hadalka boobayana wuxuu yidhi waa sidee maryan dhaar waxaan kuugu marayaa inaan ballantan qaaday oofiyo oo meel marsho haddana adoo mahadsan waxaynu yeelaynaa isla galabtaba ilkaha dahab baynu soo gelinaynaa lacagtaadaasna dhar waxaad rabtid ku soo gado haddii dadku ku weydiiyo cidda dharka kuu gaday ilkahana kuu gelisay waxaad odhanaysaa ciddayadii baa la iiga yimid maryan iyadoon hadlin bay madaxa ruxday taasoy haa tiri cabdi intuu kacay oo salaamay buu yidhi shaqaan hadda aadayaa dawadii waad qaadanaysaa sidii horena u qaado haddii anoo maqan takhtarkii yimaadana u sheeg meel alla meeshii lagaa hayo oo waxba ha ka qarin waa mid isagu inala socdo anaa horay u aamusiiyeye waa yahay maryan oo aan waxba sheexii ka bi'in baa tidhi cabdi gurigiibuu sii xulxulay oo hooyadii inta u tegey la socodsiiyey siduu u dejiyey arrinta taasoo iyadana uu faray inay dhankeeda majaraha uga qabato bal waayahaye iska shaqa tag allaa xaal ogo meeluu wax marinaya yaqaani habartii baa tidhi intuusan gurigii ka dhammaan ayaa habartii ka daba qaylisay war hooy hamoogaan reerku qadama haystee cabdi aad buu u naxay markuu taa xasuustay wax hadalahana isagoon ka celin buu sii jiitay niyadduu ku sii qaatay inuu ama qada soo iibiyo ama hadhow maqaayadaha dadka u qadageeyo cabdi baa duhurkii guriga kusoo laabtay isagoo qada iyo alaabo kala wada maryan buu inta dul yimid wuxuu ku yidhi maryan haddaan dabka kuu shido cuntan keenaye ma ag fadhiisan karaysaa maryan oo markaa si fiican u ladan xagga mooralka maahee xagga kaloo dhan sina weli u baqbaqaysa baa tiri waa yahay waxba dab hashidina iska daa anaa karinaye intay haddiiba soo booday bay qadadii dhardhaartay wakhti yar intaan laga jooginna diyaarisay dhowr bilood baa laga soo wareegay markaas ama subaxa isaga ah maryan oo subaxii dambe canjeelo dubaysaa yaro diiday oo waxba arki weysay ilaa ay inta madaxa qabsatay indhahay wax ka arki weysay isku qabqaba ismay ogayn waxay ahayd walla cugub ahoo carcartiisa qaba iyo weliba ciirsila'aantiisa kaloo u dheer eebbow maxay noqon isagoysan ka qasnayn sidiisiina waraaqaha isu dabamarinaya buu halkiisii ka miisaa isuna haystay kan keliyahee dariiqa toosan ku taagan aqoontana u leh sida ama loo shaqeeyo ama loo faano meelahaas buu weligiiba inta isfidhiqiyo dadka kale tusaa aqoon-yahanimo wax dhaliili jiray wuu faani jiray oo iska dhigi jiray nin birta calashaday habartii weyneede maryan la socon lahayd waxna ogeysiin lahayd jiro xun baa dhulka dhigtay oo ku malaastay ilaa ayba isku daranto waxba kala garan weysay walowba gabowna u dheeraayo ay aad cudta u ahayd maryan mar damboo xabaddii canjeelada ahayd ee birta u saarayd ay dhuxul noqotay caradiina qaaciya ur ku qarisay bay miyirsatay way naxday oo birtii kula booday wakhtigu markaa waa aroor hore oo aan sidaa loo soo toostoosin maryan iyo dhiggeeda mooye waxaa iyana jarmaadinayay waa shaqada tirada badane wakhtiga aan lahayn ee ay ka mid tahay inay afarta ilaa afarta iyo barka kacdo ay canjeelo u diyaariso dadka guriga leh oo habarta dhulyaalka ah maahee inta kaleoo dhammi ay ka wada shaqo tegi jireen
waatay xasan kaafiyow dhegaystayaal badan oo caawa ka war helay in la ysku soo kordhay weli waa sugi kari laayiin qaybta dambe ee toddobaadka dambe haatan se aynu jalleecno qaybtii hal abuurka iyo heesaha waa qaybtii saddexaad ee fanaanka salaad maxamed shardi salaad derbi salaad caawa qaybtan aynu ku eegno ruwaayaddii xuud baa liqay jacaylkii doorkii aad adigu ka qaadatay iyo heesihii aad ka qaaday xuud baa laga jacaylka xisaab ku lahaa maxamuud cabdullaahi singuub ayaa riwaayaddaas iska lahaa maxaad ku matalaysaa adigu ruwaayadda xuud baa liqay jacaylka actor ayaan ka ahaa marka maxaa xuudka ku sallida xagguu ugu yimid xuudku xuud baa lagu saliday gabadha waan isbaranay anigu cadaylaan ahaa cadagaan iibi jiray iyaduna muufada kidaar kidaar aha muufada iyaduna dugaysay waa taha cadi cadagii baa dhoofiyey marka na- muufadii mhm markay dhooftay ayay hadee adduun ay aragtay waa adigu isbedeshay oo jacaylkii meeshii u maaragtay mhm ku wareeray Ya.
marka saasaad darteed baad la haydeen xuud baa liqay Ah.
jacaylkii xuud baa laga jacaylkii kulley yaa xisaaba ku lahaa saasoo ahaa waata aanu heesihii gudagalna markaa kuwee ka mid ahaa heesihii aad ruwaayaddaa ka qaaday adigu taas heeseeda waxaa ka mid a sidii nebi ayuub baan adigu kuu samraayo ayaan sidii dhaqan abu hureeraan aa ka mid ahaa
ifkana waxaan u soo baxay aroosamaad u furanto iimaankii oo kalgacalkuna isku keena maane sida ayra geelbaan u oloolayaayo sida ubaadan dhalayban kugu urfayoobo sida oloola shidayban ayldheerka arkaayo sida ubax la beeray indhu kugu farxaano sida aayadiinan afka kugu hayaaye adiguna aqoonso ilidhew daaga ugo sida ayra geelbaan ku ololayaayo sida ubaadan dhalayban kugu urfayoobo sida oloola shidayban ayldheerka arkaayo sida ubax la beeray indhu kugu farxaano sida aayadiina afka kugu hayaaye adiguna aqoonso ilidhaho ardaaga ubo
yaa salaam heestaasi aad iyo aad baan u jeclahay waanan hubaa dhegaystayaal badan oo ila dooqi inay aad ula dhaceen bal aynu hore ugu sii soconno heesaha ruwaayaddaasi ku jiray jeclaley haddii aan jacayl jirin jawaabsani ma yeedheen haddii aan jacayl jirin walba adduunyada ma joogteen
waa hagaag salaa derbi aad baad u mahadsan tahay waa inoo iyo toddobaadka dambe iyo qayb kaloo waraysigaasi ka mida guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii caweyska washington waxaan ku soo gebagabeynayaa heestan uu qaadaya fanaanka salaa derbi inta ka horraysana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo cawaysin wanaagsan
jaalale
جبا شكري يا جلالي يا جلالي أجبا شكري يا جلالي يا
heestaasi jaalaleey waxay gabagabo u ahayd barnaamijkii caweyska saare ciidla nuur eena la socodsiinaysay weli halkaad nagala socotaana wadaacadda v o a oo toos idin kaga imaaneysa magaalada washington magaalada boosaaso ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey tababar ay sameyneysay hay-ad fadhigeedu yahay somalilan hay-addan oo lagu magacaabo seaside ayaa ah hay-ad maxali ah oo gaar loo leeyahay waxayna sidoo kale tababar ka bixisay magaalada muqdisho hay-addu waxay tababarkan ku qabatay xarunta jaamacadda b i d a m ee magaalada boosaaso waxaana ka faa'iidaystay ardayda jaamacadaha enji-oyada shaqaalaha shirkadaha iyo kuwa dowliga ah oo tiradoodu ay gaarayso laba boqol iyo afartan arday wariyahayaga faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada boosaaso
tababarkan ay qabatay hay-adda seaside training center ee ka duwaan gashan magaalada hargeysa somalilan ayaa casharadii ay bixisay waxaa ka mid ahaa cilmi xisaabeedka kombyuutarada sida mashaariicda loo diyaariyo iyo habka loo maamulo saadka maxamed maxamuud xasan oo ah maamulaha hay-adda seaside training center ayaa inoo sharaxaya tababarkan ay qabteen iyo sida looga faa'iidaystay afar tababar baanu ka qabanay oo min toddobaad socday tababarka koowaad waa non profit computerized accounting oo ah computerized accounting ay hay-adu isticmaalaan ka kale waa logistics oo ah sida saadka loo maamulo hadday shirkad ahaan lahayd iyo hadday hay-ad ahaan lahaydba ka kale waa project proposal and report writing oo noqonaya sida mashaariica loo diyaariyo halkaa ka afraad oo ka noqonaya monitoring and evaluation oo noqonaya dabagal iyo qiimeyn tababaradaas oo aan muddo the whole day ilaa maalintii iyo habeenkii ka socday hay-addan ayaa tababaro waxa ay horey uga soo fulisay magaalooyin badan oo ka mid ah soomaaliya sida muqdisho hargeysa boorame iyo meelo kale waxaana maamulu uu sheegay in hadafkooda uu yahay sidii ay wax ugu faa'iideyn lahaayeen dadka soomaaliyeed oo dhan marka seaside xitaa magaca markaanu qaadananay waxaan u qaadanay in aanu mataqaanaa muujino in dhammaan dadka soomaalida oo dhan aanu tababarada siino inkastoo ay ka diiwaan gashan tahay lagana leeyahay shirkadda somalilan oo dhan aanu tababar ka qabanno tababaradaan qabannay waa badan yihiin meelahaanu ka qabanayna waxaa ka mid ah hargeysa iyo burco buurama waan ka qabannay oo dhowr boqoloo arday aanu ka qabannay dhowaan waxaa kaloon ka qabannay muqdisho aanu ugu talagalnay inaan muddo bil ah ka soo qabanno tababar laakiin lix bilood nagu qaatay inaan dhowr kun oo arday ka tababarno waxaa kaloo noo qorshaysan inaan tababaro ka fulino insha allah uganda kambala oo wixii sebtembar octobar loo gaadho casuumada nooga yimaadeen waxaa maamulaha hay-addani sheegay inaysan wax gacana ka siin hay-adaha deeqbixiyaasha ah xirfadaha ay barayaan dadkan soomaaliyeed balse ay ku tiirsan yihiin dhaqaalaha ay bixiyaan dadka ay muddada gaaban tababarka siiyaan tan waxa weeye waa shirka xarun tababar oo gaar loo leeyahay hay-adna caawisaa ma jirto annaga ayaa lacagteeda ku maalgelinay ardayduna mataqaana si fiican bay uga soo qayb galaan inta ilaa hadda u diiwaan gashana dhowr kun oo arday way gaarayaan haddii la yidhahdo maxamed muumin yuusuf oo ah guddoomiyaha jaamacadda biidham ayaa v o e da u sheegay in tababarkan ay ka faa'iidaysteen in ka badan laba boqol oo arday oo ka kala socda jaamacadaha boosaaso ku yaal iyo hay-ado kale oo waddani ah si fiicanna ay uga faa'iidaysteen tababarkaanu bixiyey ururka aansisay training center tababaradaas waa tababaro xirfadeed oo aada loogu baahnaa waxaa ka faa'iidaystay ardada jaamacadda biidam ardada jaamacadda bariga africa ardada dhigata boosaaso ala badan oo kambeniya ah oo hadda ka hor biidam ka baxay ama isafir ka baxay boosaaso ka baxay ayaa ka faa'iidaystay tiradoodu waxa weeye laba boqol iyo afartan idinka biidham ahaan maxay ahayd kaalintiin annaga kaalinta annaga waxaa weeye waan casurnay qol baanu siinay maamul baanu siinay waanu la shaqaynay ardaydii baanu u liiskaraynay wax allaale fasility ah oo qorshayn ah oo fasility diyaarinteena qaar ka mid a ardayda ka faa'iidaysatay xirfadahan muddada gaaban lagu baranayo ayaa ka warramaya dareenkooda cabdisamed aadan cali dhaanto runtii dareenkaygu aad buu u wanaagsan yahay sababta oo ku tahay waxa weeye waxaan helay aqoon nagu filan tababar ah xirfad aanan horey u haysan oo dalka dhibaato badan oo dalka ka jirtay in badan xirfad la'aan dalka ka jirtay ayaan waxaan u helay maanta xal waa gartay bal hadda haddii lagu dhibo mashruuc ma diyaarin lahay aad iyo aad aad iyo aad runtii maanta waxaa al mashruuc ka badan ilaa konton lixdan boqolaal mashruuc ayaan diyaarin karaa maanta sababta ku tahay waa waxay aan barannay oo tababarka u joognay oo muddada magaranaysa ayay kooban aan u baranaynay faham xidin waa beriin faaduma maxaa baratay xirfadood baan bartay waana ku faa'iidey aad baanu maanta u faraxsanahay run ahaantii markaa bilaabayay isma dhahaynin waa ka soo baxaysaa hawshaanaan galay aad baan u welwelaya waxaan islahayay afartaan wax se u baran kartaa see macnihii hawshaan u dhexgeli kadhaa ku culus tahay laakiin markaan dhexgelay aad iyo aad baan u dareemay inay fududahay aad baan u faraxsanahay maasha allah iisiyanaigu waa markii ugu horreysay ee hay-ad waddani ah oo aan ku tiirsanayn kuwa ajnebiga ah ay ka fuliso tababaro lagu baranayo xirfado waxaana toddobaadyada soo socda la filayaa in xarunta jaamacadda biidhan ee magaalada boosaaso ay ku qabato tababaro noocaan oo kale ah faadime yaasin jaamac v o a boosaaso
laantaab soomaaliga idaacadda v o eda ayaad naga dhegaysanaysaan magaalada washington fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay haatanna magaalada colombos ee gobolka ohio ee dalkan maraykanka waxaa ka furmay koobka isreereebka ciyaaraha xilliga xagaaga oo ah koob ay ku tartamaan kooxaha soomaalida ee dalkan maraykanka ka dhisan iyadoo tartankanna lasoo qabanayay afariyo tobankii sannadood ee lasoo dhaafay warbixintan waxaa magaalada colombos ee gobolka ohio inooga soo diray waryahaena cabdikaafi yuusuf aadan waxaa magaaladani colombos ee gobolkaani ohio si rasmi uga furmay ciyaarihii xagaaga ee isreereebka kubadda cagta ciyaarahaasi oo ay kasoo qayb galaan in ka badan shan iyo toban kooxood ee ka kala yimaada dalkani maraykanka iyo waddanka kanada xalfadii lagu furayey ciyaarahani ayaa waxaa kasoo qayb galay dhallinyaro dad waaweyn siyaasiyiin iyo waxgarad kaleeto waxaana ka hadashay meeshaasi khadro shire oo iyadu mahad ballaaran uga celisay dhallinyaradii soo abaabushay barnaamijka kani iyadoo ku tilmaantay inuu yahay fursad dahabiya oo kulmisay madax iyo garad muddo dheer iskugu dambeysay mar labaad waxaan ku faraxsanahay hambaliyo u diraya bahda isboortiga ee colombus ohio awoodda ay u yeesheen ee kalgacalka ay noo abuureen in aan isugu nimaadno magaaladan oo aan isboortiga u dabaaldegno haddana aan xasuusanno waxyaalo badan oo u baahannahay sidoo kale waxaa ka soo qayb galay maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaarihii horeete ee soomaaliya waxaanan weydiiyey bal aragtidiisa ku aadan isku imaatinka dhallinyarada tani ee gobolada kala gedisan iskaga timid waa event ama munaasabad runtii loo baahan yahay oo kulli soomaalida meel kasta ay joogaan maraykanka iyo kanada ay isaga yimaadeen khaasatan ee bahweynta kubadda cagta oo ay tahay sanadkan sanadkii afar iyo tobnaad isugu yimaadeen halkan ee waa wax lagu farxo intaasoo oo dhallinyaraha oo soomaaliya inay ay isugu yimaadaan oo ay wada cayaaraan oo halkaas lagu guddoonsiiyo ciddii guulaysta koobka kubadda cagta waa runtii wax lagu farxo weeye ee anna waa ka soo qayb galaa sanad walba inkastoo sanadkii hadda lasoo dhaafana ka soo qayb gelin ee insha allahna waa ka soo qayb galaya qof walba oo soomaalina waa runtii wuxuu ku farxo weeye bashir geelle waa guddoomiyaha guddigii soo qabanqaabiyey ciyaaraha kani waxaanan weydiiyey bal inuu noo xaqiijiyo inta kooxood ee ka soo qayb gashay iyo meelaha ay ka kala yimaadeen n gobollada soomaalida iyo degantaha oo dhan waa ka soo qayb gashaa ay ugu badan yihiin n ohio minnesota toronto san diego n n adiga ilaa lix iyo toban gobol aan dhihi karaa oo ku- ay ku jirto magaalada canada waxaan mikrofoonka la dhex qaaday dadweynihii ka soo qayb galay xalfadii lagu furayey ciyaaraha kani waxayna iiga warrameen aragtidooda ku aadan ciyaarahan iyo isku imaatinka dhallinyarada tani magacaygu waa bashiir xasan barre aad iyo aad ayaan u soo dhoweynayaa farxad iyo waxayna noo tahay raynrayn in dhammaanta iyo gobollada waddanka maraykan ama united states sida loo yaqaanaba aan isugu nimaano hal meel haddana aan mataqaanaa banoonigay aanu kaga wada hadalno magaciistaan waxaa leeyahay ibraahim cali carab ibraahim adigu ma ohaayaad ka timid mise gobolka taad ka timid anigu gobolkan aan ka imaaday reer minnesota ahay sidee baad u aragtaa ciyaaraha ciyaarahan waa ciyaaro fiican oo muddo soo socday waxaan u arkay in dhallinyarta isku keenaayo oo bulshada soomaalida sidaas isku jeclaanayaan isboortigana waa wax shay isku dhoweeyey adduunka marka waa waa fiican tahay colombosna waa dad fiican baa degan oo soo dhoweeyey bishaar muxuu cali taakilo bishaar waxaad ka mid ahayd dhallinyaradii meesha ka soo qayb gashay haddana majaajilada aadka oo quruxda badan ay ka soo jeedisay bal aragtidaada ku saabsan barnaamijkan wallaahi niyo aragtidaydu aad iyo aad baan u faraxsanahay aadna dadku waa u kacsanayeen dareenka anaguna aad buu u kacsanaa annagu caawa halkaan majaajilaan ku samaynay majaajiladana waxay ahayd tusaalooyin waaweyn oo aan ugu talagalnay ummadda soomaaliyeed inaan wax ku tuso cabdikaafi yuusuf aadan v o a colombus ohio
aad buu mahadsan yahay cabdikaafi dhegaystayaal inta ka hartay daqiiqadaha yar aan ku yaranasano codkii baxsanaa fanaanka cabdulqaadir macalin cumar jubba
sawrad xalaal oo ducal lagu xambaaro warwa dumar xishoodkiyo xafid siisay adabto sida curad xalaal oo ducal lagu xambaaro warwa dumar xishoodkiyo xafid siisay adabto malaga ilaasho xigmadiyo aqoon bale xushmadeeda keliya naftaxiisa dirfooca cishqi kuugu xasilise malaga ilaasho xigmadiyo aqoon bale xushmadeeda keliya naftaxiisa geliso cishqi kuugu xasirise xadkaastoodka ee qaba xasna aragtideedii kama xiisa dhacaye maxulkii hablaha iyo hablaha maxulkii hablaha heestaasi xasna iyo codkii baxsanaa cabdulqaadir macalin cumar jubba waxay gebagabo u tahay barnaamijkeenii fiidnimo waxaa idinla socodsiinayay cabdicasiis xuseen cusmaan iyo anigoo maxmed colaa xasane intaan dib dambe horu kulmeen waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo ammaan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.